ma jiro wax war oo sheegaya in madaafiicdaasi ay khasaaro geysteen xilli xamaas ay sii wado inay beegsato israel iyadoo israel dhinaca kalena ay wado duulaan ay ka sameyneyso gaza oo ay sheegtay inay dooneyso inay ku xiribtirto kooxda xamaas dhaqdhaqaaqa milatariga israel ee gaza ayaa waxa uu sii socday isniintii iyadoo howlgallada dhinaca dhulka iyo kuwa cirka ahi ay ciidanka sameynayeen kuwaas oo ay sheegeen ciidanka israel in ay ku dileen taliyo sare oo ka tirsan xamaas oo ay sheegeen inuu gacan ka geystay hogaaminta weerarkii toddobadii oktoobar i d f waxa ay sheegtay in taliyaha la dilay magaciisa la odhan jiray caadil masme dhinaca kale xogayaha difaaca britain grant shaps ayaa xaddii sheegay in u k aysan ka labalabayn doonin inay qaado tallaabo dheeraad ah si ay uga hortagto khataraha xorriyadda socdaalka ee badda cas kadib weeraro isdaba joog ah oo ay qaadeen mataliyiinta xuutiyiinta oo ay ku hakiyeen isu socodkii marinbiyoodka muhiimka ahaa xuutiyiintu waa inaysan noqonin kuwo isfaham la-aan uu ku dhaco waxaa naga go-an inaan la xisaabtanno cid kastaoo si xun u dhaqmaysa islaamar ahaantaasina wadda weerarada sharci darrada ayuu shaabis ku qoray wargeeska telegraf ciidamada mareykanka ayaa xaddii quusiyey saddex doonyood ay wateen xuutiyiinta kuwaas uu ka jawaabayey weerar ay matadiyiinta iiraan taageerto ku qaadeen markabka mersk oo konteynerada qaada kaasoo marayay badda cas taliyaha dhexe ee mareykanka ayaa sheegay in xuutiyiintu ay rasaas ku fureen markabkaasi mersk hongju oo ay isku dayeen inay fuulaan diiradaha qumaatiga u kaca ee mareykanka oo ka jawaabayay qayladhaan kasoo yertay markabka ayaa sidoo kale la kulmay rasaas lagu soo riday waxaana taa beddelkeeda ay quusiyeen doonyaha xuutiyiinta halka mid afraadna la sheegay inay goobta ka baxsatay xuutiyiinta ayaa tilmaamay in toban ka mid a dagaalyahanadooda halkaasi ay ku dhinteen kooxda fadhigeedu yahay dalka yemen ayaa beegsatay maraakiibta marayay badda cas si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan ururka xamaas oo fadhigiisu yahay magaalada khaza kuwaas oo bishii oktoobar weerar ba-an ka geystay israel waxaana taasi ay keentay in israel ay kaga jawaabto weerar ay ku doonayso inay ku baabi'iso xamaas kaas oo inta badan magaalada gaza ka dhigay mid burbursan